siduu sheegay waa dhaba waxaa kaloo jira abaaro aada u bacan ee dalka ka jira runtii waxaan rabnaa haddii la yidhahdo baaq wada jira inaan dhaqso beri iyo meelaha soo saarno degaanadan abaaro ku habsaday ee waqooyi aada iyo aada goobkoo ka daahay marka waxaan rabnaa berito haddii la yidhahdo inaan mar baaq wada jira soo saarno aan beesha calanka oo kula hadlayno in runtii arrintaa laga soo gaaro deg deg si wax loogu qaban karo dadka loogu qabto abaaraha waxay saameeyeen dadkii iyo duunyadii ee ku noolay degaankan marka ayadana waxaa haddii lahado wax ka dhihi doonaa berito markay la gaaro waqti waxaa la marayaa gabagabo ee doorashadii ku jirto sida had loo dardargelin lahaa inta hartay iyo sidii wixii dhinaa ee ku saabsan habka xamar ee ugu sii socon doonto processka iyo inaan ka hadalno ha ahaatee waxyaabadan oo kale jira iyo siyaasadda iyo habka labada kun iyo lix iyo tobanka loo dhammaystirayo baarlamaanka soo socda suu noqonayo insha allah sida doorashooyinka ku dhammaanayaan waxaasoo dhan inaan wadatashi kaga yeelna u mid marka waa madaxweynaha ugu mahad celinaya runtii fursadda iyo sida sulaweynta ah ina la tusay